asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadin hadalsane magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuuban acul baa loogu tawgalay
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha labiyo tobanaad ee disembar laba kun labayo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan aan caadihayn caab wuxuu ula leeyahay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya kulanka iyo qorshaha ka dhanka ah guddoonka kadib markii kulan dhowaan xildhibaanadu ay yeesheen ay labaiyo labaatan xildhibaan ka badan muusho dhanka ammaanka aanay u gudbeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe kulanka guddoonka ay la yeelanayaan madaxweynaha soomaaliya iyo qodobada muhiimka ee loo dhigayo ayaan soo gudbi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa saxibyaal dagaala shabeellaha hoose ka dhacay oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya al-shabaab deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo weli dagaalo culus ay ka socdaan iyo al-shabaabka oo weli xoojinaya deegaanada ay heestaan ugu weyn deegaanka ama degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ay doonayaan in ciidanka ay la wareegaan xogii macluumaada ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibyaal shirka madasha ah waa markaasi shirka madasha aragtiwadaaga soomaaliya heritage ayaa maanta ka furmayay dalka jabuuti waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ka tirsan ergey gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabshikuurin wuxuu sheegay in ka badan shan waa konton kaam ay degan yihiin dad soo qaxay ayaa muqdisho ku yaal buuri oo cid ka warqabtana aysan jirin khatarta amni ay ka imaan kartana ay aada u halis badan tahay qodobada kale waxaa qeyb ka noqon doonaa soomaaliya ciidamada garoonka diyaaradaha cadcade ee muqdisho waa kuwa booliiskii waxaay qabteen daroogo markaasi sharci darro ah oo magaalada muqdisho lasoo geliyey kartoomo aada u tiro badan afhayeenka ciidanka booliiska ee faahfaahina ka bixinaya ad maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada qalabka kistan waxa ay dil toogasho ay ku xukuntay askari dhowaan ama nin dhowaan balcad ku dilay darawal gaariga dadka dadweynaha ee beelka loo yaqaano xukunka sida u dhacay ayaan idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa aad degeysan doontaan saxbal wadaasha iyo maamulka deegaanka darusalaam ee degmada balcad ayaa ku eedeeyey inay wada jahay ay marsiinayaan gudaha deegaanadooda waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona magaalada cabudwaaq waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi warbixinaya gaar ayaan kaga helna saaxiibayaal sidoo kale waxaa maqli doontaan gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bankiga dhexe doctor cali yaasin cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena wareegga caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan horac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabanaa saaxiibayaal warar kala duwan ayaa kasoo baxaya kulan aan caadi ahayn oo caawa ay muqdisho ay ku yeelanayaan xubnaha golaha joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu caawa kulan deg deg isugu yeeray guddiga joogtada ee golaha shacabka iyo guddoonka golahaasiba madaxweynaha ayaa guddiga iyo guddoonka golaha shacabka ka hadli doonaa sida ay xogaha ay tilmaamayaan dooda ka taagan ammaanka iyo xasaanada xildhibaanada baarlamaanka xilli kulankii shalay ee golaha markaas ay hareeyeen dooda la xiriirta arrimaha amniga oo xildhibaanada inta badan golaha shacabka ay ka sheegeen in amnigooda markaasi uu khatar ay ku jiro islamarkaana ay baraha kontarool markay marayaan ay dhibaato ay ku qabaan waa sida ay hadal ku dhigeen xildhibaanada ee kadib kulankii shalay wararka intaas waxay kusii darayaan in kulankan uu madaxweynaha iskugu yeeray guddiga joogtada ee golaha shacabka iyo guddoonkaba uu daba socdo muushino dhowr ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay qorayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale inta lagu guda jiro kulanka ka warbixin doona xaaladda guud ee dalka gaar ahaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada iyo baaritaanka socda ee ku aadan weerarkii ka dhacay hotel villa rice ee magaalada muqdisho aan sidaas uga fogeen xeyndaabka madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo aqalka dalka ee madaxtooyada si kastaba kulankii shalay ayay ahayd markii ilaa iyo laba iyo labaatan xildhibaano ay sixeen mooshin ku saabsan xaaladda amniga dalka kuwaas oo ku doodayay inay muhiim tahay in laga hadlo amniga dalka waxaana ogolaatay afartan iyo afar xildhibaan in mooshinkaasi laga qaado islamarkaana laga doodo oo markaasi islamarkiina ajendihii horey u yaala guddoonka usoo gudbiyana markaasi laga tilaabo lana aqbalo mooshinka xildhibaanada ay soo gudbiyeen oo ah in xaaladda amni ee dalka xilligan meeshuu marayo uu xasaasi ah gaaraan markii loo eego dhanka amniga muqdishona ay mararkii ama waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacayeen weeraro markaasi qaraxye oo hotelada ay qaar ee muqdisho ay gudaha u galeen dabli hubaysan oo al-shabaab ka tirsan iyo dilo qorsheysan oo saacadihii markaasi iyo maalmihii lasoo dhaafaba ka dhacayay guud ahaanba magaalada muqdisho arrimahan waydan waxay imaanayaan xilli dalka uu ku jiro dagaal dhowr jiha oo dowladda federaalka oo kaashanaysa waa ciidanka dowladda dadka shacabka gobolada dalka qaar ka midana ay si xuula ay ugu socdaan ayadoona deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduudba markaasi al-shabaab laga qabsaday deegaanada laga qabsaday waxaa laga xusi karaa oo iminka hadda si buuxda ay ciidanka u maamulayaan shabeellaha dhexe markii loo eego masaajid caalguduud nuur dugale iyo kuwo kale halka hiiraanna markaasi deegaano badan oo gobolkaasi ka tirsana laga qabsaday sidoo kale galgaduud ayaa kamid ah meelaha al-shabaabka deegaano markaas muhiim u ahaa ay ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaankana ay la wareegeen isla wararka aan intaan ka bixin al-shabaab iyo ciidanka dowladda wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadan iyo baal ee gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macusuleeda ay kaabiga ku hayeen degmadaasi aadan iyo baal ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan ciidamada hubinta ayaa shalay qabsaday deegaanada hoostaga aadan yabaal oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay in deegaanadaas ay iskaga baxeen kadibna ay u suuro gashay ciidamada dowladda inay la wareegaan ciidamada ayaana la wareegay gacan ku-heynta deegaanada kale ah mabaaxa guurane iyo sidoo kalenta daarusalaam waxaana wararkii ugu dambeeyey reelayay ay sheegayeen in ciidamada doonayaan inay qabsaan aadan yabaal oo sanado badan ay joogaan al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda ayaa dalson u sheegay in markaasi ay saaki wadaan inay saaki bilaabeen dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmadaasi aadan islamarkaana ay kaabiga ku hayaan al-shabaab ayaa sanado badan oo ku sugnaa ama ku suganba degmadaasi aadan yabaal ee shabeellaha dhexe iyagoona halkaasi kuleh xarunta ugu weyn ee gobolka al-shabaab ayaana labadii bil ee lasoo dhaafay laga qabsaday deegaano ku teesan dhulka xeebta shabeellaha dhexe qabayhii hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan dalasan muqdisho aad nagala socotaan qodobo kale oo horaca barnaamijka wareega aad kusoo maaqshanaya inoo socda saaxiibayaal hase yeeshee markan shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed frii ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba masjidka dhismihiisu waa socdaa walaalo muxsiniinaha ka qayb qaatay asagoo weliba dhammaystir u baahan sida aad kaamirada ka aragteen dhulkan masaajidka ka dambeeyaahi waa dhul dad walaalaha oo muxsiniina ay dhiibeen waxaana la rabaa insha allahu tacaala ilaa lix boos iyo ka badan ayaa la rajeynaya insha allahu tacaala diinta in lagu nooleeyo kow waxaa laga rabaa meel madrase ah oo qur-aanka kariimka lagu barto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama deegaankan uu yahay deegaan cosoba dadka ku nool iyo dhammaan magaalada muqdisho iyo hareeraheeda inay qur-aanka ka xifdiyaan qiraa'aadka ku bartaan cilmiga ku bartaan waa meel la doonaayo maqar ah oo xarun ah oo boodhin ah oo la doonayo inay jiiftaan cuntadooda loogu kariyo dharkooda loogu dhaqo rag iyo dumarna loo sameeyo lana doonaya insha allahu tacaala dhul badan oo dabaqyaa in laga dhiso oo lagu intifaaco waxaa kaloo naloo sheegay in la jecel yahay in laga sameeyo meel kuliyada oo shareecada islaamka lagu barto oo qofku maaragtay tacliim akademiyeysan qur-aankii iyo cilmigii iyo jaamacaddiiba uga baxo waxaa markaa aan ka codsanaynaa walaalaha muxsiniinta iyo walaalaha muxsinaadka amayna daawanaya mana dhegaysanaya caalamka dunida jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa inay ka soo qayb qaataan oo ay gacanta u fidiyaan ayaan waxaan u doonaynaa inaan dhulkaa dhismo aan u helno dhismo weliba munaasab u ah qur'aanka iyo diinta munaasab u ah inaan u helno ayaan doonaynaa dhismooyinka caadiga oo kale ma ahan maadaama shaqada lagu qabanaya ayna shaqo caadi ahayn sheekha himadiisa caaliyada ayaa waxay keentay in halkaasi dhulkaasi la helo qayb baa la helay alxamdulilah dhulku wuxuu u baahan yahay ballaarin isaga naftiisu ilaa maaragtay hadda lix boos ayaa insha allah lagu tashanayaa lix kale in lagu darana waa codsanaynaa oo insha allahu tacaala dhul lagu kordhiyo sheekha lacagta bilowgeeda unbaa maarata injineerku yidhi haddii ilaa shan boqol oo kun oo dollar haddii la helo waa la bilaabi karaa mashruuca laakiin wax ku filan maaha inaad idinku timaadaan waa codsanaynaa aad aragtaan waa codsanaynaa sheekha la kulantaan injineerka howsha gacanta ku haya aad la kulantaan wixii baahiya aad iyaga ka qaadataan waxaad qaban kartaana aad maarata insha allahu tacaala aad ballan qaadaan ilaahay dartii aad u ballan qaadaan haddaba dadka muxsiniinta ah ee qayrka jecel waxay ku soo hagaajin karaan sadaqadooda my bangi shan todoba eber eber hal salaam bangi soddon iyo shan afartan iyo afar soddon iyo toddobo lixdan iyo toddobo dahabshiil toddoba sagaal laba labo shan a v c balas waxaad ku soo hagaajin kartaan sadaqadiina eber lix hal afar labaatan iyo afar afartan iyo shan lixdan io dahab eber lix labo saddex konton iyo shan konton iyo shan lixdan iyo toddobo
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeella la saxriiray
sorry bello sorry sawir iyo tabeelle subersayn baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subersayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subersayn design waa mid taqaan subersayn design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto karto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah suber sign design ugu kaalay suber sign design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka faras magaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodiyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean suber sign design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba suber sandesan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eber lix eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber tobaniyo shan ama booqo websaytooda ah www supersan som so
qaybii hore barnaamijka ah wareegga wararka afar labaatanka saacraad ee aad halsin magaalada muqdisho aad degeysanaysaan booliiska soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha hadan cadiin muqdisho ku qabtay gartoomo ay ka buuxaan daawooyin loo isticmaalo si muqaadaraad ah oo markaasi dadka lagu dadka qeybahooda kala duwanna ay u isticmaalaan xayrintan ayaa waxaa soo bandhigay booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska kaashaalan sadiiq adan cali duudisho ayaa faahfaahintii ugu dambeysay warbaahinta la wadaagay
maanta oo taarikhdu tahay afartii disembar laba kun labaiyo labaatan mar kale waxaan joognaa saldhigga boliiska gerada caalamiga ee diyaaradaha aadan cadde halkaas oon kusoo bandhigi doono noocyo iyo anwaac kala duwan oo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo muqaadarad ahaan waa daawooyin kuwaas oo loo isticmaalo muqaadar ahaan dhibaato badanna ku hayso ummadeenna saldhigga boliiska ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa gacanta ku dhigay nuucyadan oo ah daawooyin laakiin loo isticmaalo muqaadarad ahaan kuwaas oo kale ah tramadol capsule nuucyada daawooyinkan ay kale yihiin ayaa ah tramadol capsule oo boqol miligran ah oo ay soo saarto shirkadda vain zayn varma iyo konton miligram oo isla tramadol ah oo la yihahdo semadol oo ay soo saarto shirkadda semadol waxaa kaletoon halkan saad uga jeedaan aan kusoo bandhigaynaa maantay kodooyin sharooba ah oo iyaduna laba nuuc ah oo kale ah benyaliin original iyo koodhayiin oo ah sharoobooyinka iyagana loo soo saaray in daawo ahaan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadarad ahaana waxaa kaleeto halkan kusoo bandhigno ad arkaysaan cirbadda la yihahdo betadiin oo iyadana boqol miligram ah taasoo sidoo kaleto ay soo saarto shirkadda mertedel farma waxaa kaletoon halkan hortiina ayaala cirbadaha nooca tramadolka ee la yidhahdo rabadol oo ay soo saarto shirkadda radiance pharmaceuticals company oo dhammaantood ah daawooyin sifa sharci darra ah looga soo dejiyey gegada diyaaradaha ee aadan cadde kuwaasoo loo isticmaalo muqaadarad ahaan waxaad ogtihiin la socotaan dhibaatada iyo ee, xajmiga dhibaatada intaa la eg oy ummadeenna ku hayaan ee, kaniiniyaasha noocaan ah walow ay leeyihiin faa'iide kale oo siyaabo kale loo isticmaalo laakiin haddana markii loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ah ee dhaqaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay sidaan dhowr jeer oo hore hore u sheegnay muqaadaraadku waxay waxay yihiin faktarka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dembiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo marka ee, shirkadahan ay ka mid tahay shirkadda zayn varma iyo shirkadaha kale ee la halmaala ee daawooyinka noocaana soo saara ee, s- ganacsato soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifo sharci darraa dalka kusoo gelisa ee, ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah maxaa yeelay haddaan cid u ogolnahay inay dadkeenna dhibaatayso lama aynan dagaalaneen ee khawaarijta al-shabaab iyo wixii la halmaala marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah waxay ka mid yihiin waxyaabahaan u baahannahay in laga cirib tiro maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekadda caalamigaaba lagala dagaalamayo waxay u badasheen inay dhulka soo mariyaan Eh, sidaan horadii kugu sheegay daawooyinkan iyo tabahan oo nuucyo kala duwan oo mu- muqaadaraadkan uu ka mid yahay ee, dragiskan uu ka mid yahay ee, siyaabo kala duwan iyo xiliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha ee aadan cadde lagu qabtay qaarkood iyadoo gobollada dalka u socda qaarkoodna iyaga oo sifa sharci darra ah dalka kusoo gelaya marka waxaan uga digaynaa ganacsatada soomaaliyeed ee ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaallay qawaaniinta caalamiga ama aynan ogolayn shareecada islaamku aynan ogolayn taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka waantoobaan ee ciidamadana waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala si badqabka ummaddeena aan u ilaalino waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dalka jabuuti aan aadinah markaan halkaas waxaa ka furmay shirka madasha aragtoodaga ee soomaalida heritage oo macadka soo qabanqaabiyey waxaana daahfuray mas-uuliyiin dowladda ka tirsan reer ku-xigeenka ugu horeeyo mas-uuliyiinta ka qayb gashay waxaa ka mid ah ergey gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur oo sameey cabdiraxmaan wuxa uu sheegay in ka badan konton kaam ay degan yihiin buu yidhi dad soo qaxay ayaa muqdisho oo ku yaala oo cid ka warqabtan aysan jirin khatarta amni ee ka imaan karta yaa isweydiinaya buu yidhi reer ku-xigeenka ninkiis wuxuu ka sheekeeyey waa qiisooyin markaasi ku saabsan soomaaliya xilliguu markaasi soo-aana qaadayay iyo dhibaatooyinka waddanka markaasi ka jiray ayuu ku daafuray shirka aragtida oo aragtiwadaagka soomaalida ee macad heritage uu soo qabanqaabiyay dalka jabuuti markaasi ka furmay maanta oo mas-uuliyiin kala duwan ay ka qaybgaleen
anigu waxaan dhashay soomaaliya oo dagaal ku jirta oo dal kale kula jirta waxaan dhoofay iyada oo dagaal iskula jirta waxaan soo noqday iyadoo haddana iyadii isku maqan oo doorkan diintii tarjumad khaldan ay qola saartay intaan abuurnaaba nin baa waxa la yidhi war abeesna ma ku cuntay wuxuu yidhi weligayba afkaygamay qaadinba xaaladahaasaan arkayay laakiin aragtida hadda aan qabaa waxa weeye madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud baanu waxaannu isaragnay doorashada ka hor wuxuu yidhi niyaho waa sharaxnahayoo ahamiyadna waxaa ii ah inaan al-shabaab la diriro oo aan nimankaa dalka ka saaro de markaa waxaan isiri war xilli kaambeynna waa lagu jiraa odaygu arma war kaambeyn kuu sheegaya horta warkii hadda waan soo hubsaday ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo shacabka ku dhaqan deegaanada caawa dhul boqolaal kilomitara ayay ka hantiyeen cadowga soomaali ku habsaday ee hadda sii saqiiraya wuxuu yidhi maalin dhaxaasana gabaygan waan isticmaalay wuxuu yidhi gobannimo bannaan lagama helo ban iska taaltaal showbahashuba in nafta loo hurun bay u baahnayd maanta magaalada ceelbuur kilomitaro inuu jirta wabxa iyo ceelbuur waxay isu jiraan maybe seventy kilometers ayay ciidamadu joogaan xara dheerana haddaa loo socdaa aadan yabaalna waa berri masaajidkii caligaduudna waa la qabtay degelkii hiiraanna laga soo bilaabo ilaa iyo cidhifkaa ilaa cidhifka kale rag iyo hablaa naftooda u huray sawirkaasi iyo dhacdooyinkaasi waa kuwo malaheenna iyo fikirkeenna iyo saadaalinteennu aanay soo qaban karayn laba sanno ka hor ama sannad iyo badh ka hor ama shan bilood ka horba waa isbeddel laxaad leh oo ku yimi soomaali dawlad ahaan iyo dad ahaan habkay u noolaan jireen isbeddelkan libintiisa yaa leh annagu annagoo dawladda inaannu keligiya sheeganno ma rabno horta libintaa shacabka soomaaliyeed baa leh adduun weynihii hadduuna yidhi hubkii idinka qaadi mayno ee maxay ahayd cunaqabatayntii dadkii baa hub noqday dadkii baa dhaqaaqay mar hadduu dadku dhaqaaqana waa sidaynu gobannimadeenna ku helnay waa sidaynu cadowga isaga dhicinno waa sida aynu hasha ku dhacsan jirnay waa si aynu naqaan fili maayo in aynu filanayno in ajaaniib adduunka ka timi ay inoo xoraynayso dalkeenna oo soomaali haddaan nahay oo runta aan isaga sheegno waa karti waa karti haddaan karti la nimaadno waa helaynaa waxaan u baahannahay haddaan karti dadka ku shaqaalaysiinno oo shaqadan qabanaya aan ku howlgelinno oon dhahno yaa karti badan fiiri meeshan waa dhimasho iyo nolol waaye inkagama sheekaynaayo laba milyan iyo sagaal boqoloo soomaaliya i d b ah oo abaare ka soo qaxay ma noqonayaan xamaray joogaan intooda badan waata hadda la sheegaya shan boqoloo kongareesaar ku-xigeenka ulaha baydhabay joogaan hal milyan ku dhowaadna xamaray joogaan i d bs dhowr iyo toban kaam xamar ku yaalla securitiga laga qaban karaa idinkoo isweydiin karti intay laag tahay dhowr iyo konton ka badan i d b kaama magaalada dhexeeda ku yaalla oo dad soo qaxay ay degan yihiin oo cid ka war qabtaa aysan jirin waxa ka dhex socda shabaabka marka haddii lala dagaalayo breeding groundkiisa in la xiro waa marka meesha ay ka soo foocayaan inaa xirtaa u baahan tahay oo ah dadka shaqala'aanta ah dadka i d bska ah communitieska farnabalka waxaasoo dhan ay ka kalluumaystaan waa inaad soo xirtaa iridda waa inaad soo xirtaa marka calaamadkii securitiga waa quseeyaa laba milyan iyo sagaalkaas boqol ma noqonayaan oo baadiyi kuma noqonayaan oo baarihi sababtoo ah baarihii baadiyi waa baaba'een halisay ku jiraan marka it is a national security threat waaye aniga haddii reergarey la yidhahdo shabaabka waa ka culus yihiin environmentiga wuxuu nagu hayay climatka haddii reytisii la yidhaahdo shabaab ka lambar two aan ka dhigi lahay lambar one waxaan ka dhigi lahay tharaatka ka imaanaya climatka iyo iyo arrintiis ka imaanaya sababtoo ah markaa dadka qaxaya fiiriso rural communityga baaba-e soomaaliya waxaa la yidhahdaa africa waa waddanka ugu magaaloobi og the fastest the fastest urban waxaa waaye country soomaaliya dadkii miigay ka soo tegaya magaaladi magaaladiina waxay ku haystaan male waa mid meesha lais kor saaran yahay meeshaas waay waxaan uga baxayaa oo iga raalaada waqti aan ka qaaday waxaan ku badbaadi karnaa oo keli ah annagoo nabigeena calayhi salaa salaam ku dayanayna anaga nabiga qudwe noo ah waa karti inaad shaqayso qofkaan karti lahayn nabiga abudarre wuxuu ku yidhi yaa abudarre innaka muxuu dhahay imru'un daciif iga fadhiisoo dhaha xil kuuma dhiibaayey ninkuu dadku u jeclaayo ahaa laakiin maalintii uu dirsaday hijrada halista lagu jiray oo jacfar an abudaalib oo hoggaanka u dhiibay oo boqorkii yidhi najaashi u taga halkaana ku dhammayna hadalkayga jacfar iyo inta yartaa ee la socotay ee muslimiinta ee badbaaday ee hijrada aaday boqorka najaashi waxay u geeyeen reer quraysh dahab hanti dhaqaale intii ay ku baraabgaray karaan ay ku dayeen dadkii asaga ku hareesay qasaawo sidii ku hareysana jacfar waxay dhaheen war waxaan waxaan rabaa malika xabasha war waxaana haysanaa nimankan yaahidaha oo iska socdo oo meeshaan maxaan ku falaynaa halka wuxuu jacfar ku baxsaday maxaa mataqaana waa kartidiisa waay
qaybihii dhexe barnaamijka wareega ayaan isu soo gaanay saxbal markaan haddii aan eegno wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa ah ka qayb gashay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada heese cabudwaaq ee gobolka galgaduud haddaba warbixintaas ku saabsan sida doorashada u dhacday waxaa kasoo diray wareega irshaad aadan
doorashadan oo ahay mid lagu dooranayo gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay gudaha magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud kursiga gudoomiyaha ayaa waxaa u sharaxnaa laba xubnood halka kursiga gudoomiye ku-xigeenka ay u sharaxnaayeen laba xubnood kuwaasoo markaasi ugu dambeyn ay ku guulaysteen doorashada gudoomiyaha magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud muxiidiin aadan cali iyo sidoo kale axmed diiriye maxamed howlka doorashadu ka dhacayse waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo uu hormuud u yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale howlka waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamul goboleedka galmudug xubno kale oo ka tirsan saraakiisha laamaha amniga iyo sidoo kale boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud bulshada ayaa goobjoog u ahay doorashada oo ka dhacday hoolka hotel ruujac ee magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ugu horeyn waxaa hadalla kooban jeediye labada musharax ee u tartamayay gudoomiyaha magaalada caabudwaaq isagoo mid walba uu ka sheekeeyay wax uu qaban doono haddii loo doorto xilka gudoomiyaha magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud
waxqabad dhab ayaan ola imaan doonaa waxaan la shaqayn doonaa si dhow saraakiisha amniga ka shaqaysa ay ugu horayso booliiska degmada waanu tageyn doonaa hadduu alla idmo xarumaha ay ku shaqeeyaan waa kordhin doonaa hadda hal xarun buu ku shaqeeyaa oo aan u malaynayo toddobaatan iyo saddexdii in la dhisay xaafadaha kala duwan ee degmada waxaan ka dhisi doonaa saldhigyo steshimo saldhigan hadda degmada ku yaalana wuxuu noqon doonaa central station buu noqon doonaa ama central police wax loo yaqaano oo dadka maaragtay loo soo gudbiyo sababta waxaa weeye magaaladaani aad bay u fiday faldembiyeedka ka dhaca xaafad magaalada geeskeeda ah inta laga soo diiwaangelinayo saldhiga dhexe waxay noqonaysaa inuu qofkaasu gaaro cadaado ama meel ku dhow saa daraaddeed xaafadaha oo dhan baan ka hirgelin doonaa hadduu alla yidhaahdo dhinacaas annagoo kaabayna waxaan samayn doonaa beelaha dhexdooda waxaa jira utuna ka dhexeeya oo ay sababtay maga ku kala baaqday beelaha hadduu alla idma magaha waa u kala qaadi doonaa labadii beel oo markaa aan beel walbana waa is hor fariisin doonaa laba beelood oo kaste labadii beelood oo isu qirsan oo magtaas say uga dhexaysa yaqaana hadduu si dhow aan maaragta oola shaqaynaynaa waqti cayamanna waa u qabanaynaa inay isi siiyaan labadii aan isu qirsanayna sharcigaan u bandhigaynaa qoladii sharcigu saarana insha allahu tacaala annaguna waa ku xukumaynaa waana ka soo qaadaynaa saas daraaddeedna bulshadeenna nabadgelya ay horseedi doontaa hadduu alla idmo waxaan la dagaali doonaa dadka daraagiska ka shaqeeya iyo waxyaabaha daraagiska inta badan oo faldembiyeedyadu ay ka dhashaan inta badan dhinacaas amniga haddaan oga yar gudbo caafimaadka degmada haddaan in yar ka taabto waa ogtihiin oo degmadeenna caafimaadkeeda aad buu u hooseeyaa meelo kala duwan baana loo aadaa markii qofku uu caafimaad u baahdo dhinacaas waa tayayn doonaa hadduu alla idmo waxaan kalifi doonaa isna haddaan ka hadlo taariikhdayda ama taariikh nololeedkayga waxbarasho waxaan ahay shas ku dhashay degmadan una dhashay waxaan waxbarashadayda ilaa heer jaamacadeed ku qaatay degmadan oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ah faraca ama ja- jaamacadda ummadda soomaaliyeed een, kulliyadda hel sayniska Een, waxaan ka codsanayaa xildhibaanada saaxiibadaya ee sharafta leh inay codkooda igu taageeraan waxqabadka degmada haddaan u dhaadhaco kolley waxqabadka degmadan ay u baahan tahay aad buu u ballaaran yahay intii ilaahayna karsiiya waannu qabanaynaa dhankooda sidoo kale waxaa hadalla kooban jeediyey labada musharax ee u tartamaya kursiga gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabud waaq waxaana mid walba uu ka sheekeeyey waxa uu qaban doono haddii loo doorto kursiga gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud
haddii aan xilkan ku guulaysto waxaa ka mid a waxaan wax ka qaban doono amniga degmada kuwa horta inaan ogaano weye maxaa keena amni xumada ka jirta degmada oo markasta soo laalaabato waxyaalaha amni darrada keeno waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo shaqola'aanta ka jirta degmada ee haysata dhallinyarada kala duwan ee degmada dhallinyaradu haddaysan shaqo haysanin waxay bilaabayaan inay iyagu isku mashquulaan oo qof kasta qof kale uu arka inuu yahay cadowgiisa ayaa ka mid a- ay samaynayaan labo waxyaalaha degmadan curyaamay waxaa ka mid a waxa la yidhaha corruptionka ama musuqmaasuqa haddii aan la idmo xeer ayaa nooga degsan inaannu ilaalinno korrubshonka kaasoo keena mar kaste amni darrada waxyaalaha keeno amni darrada waxaa ka mid ah ee, inuusan jirinin judicial system ama heer garsoor oo habkii standardka ahaa inuusan jirinin insha allahu tacaala ayadana waxaan ka qabanana ayaan ka qaban doona haddii aan leedmo waxaa ugu darano amni darrada keena maalmahan dambeeta waxaa ka mid ah draagiska degmada aadka ugu soo badanaya oo isa jirinin wax koontaroo haddii ay ka mid tahay khamriga iyo waxyaalaha kiniyaasha iyo wixii la simida oo dadku intaysan khaamaan ayaga ay markasta isku mashquulayaan oo islaynayaan ayaa kow ka ah ayagana waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar koowaadba xildhibaanadan ay doortaan waxqabadku waa badan yahay halkaana laguma soo koobi karo waqtiga oo gaaban awgiis ee, waan soo koobaya waxaan kusoo koobayaa in aan kal- aan kal- ka qaban doono amniga garsoorka oo u baahan tahay cawda amniga garsoor la'aan ma shaqaynayo sidoo kale ee, arrimaha bulshada caafimaadka ha ahaado barashada ha ahaado shaqaalaha ha ahaado bilicda magaalada ha ahaado lama soo koobi karo saas daraaddeed waqtiga oo yar waxaan kusoo koobayaa intaas intaasi kadib agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cumar guure ayaa waxa uu daahfuray munaasabadda wuxuuna markaasi sharaxay habka loo mari doono doorashada gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabud waaq Ee, doorashada maanta ee gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartami doona ee, laba gudoomiye iyo laba gudoomiye ku-xigeen oo halkaas fadhiya golihii deegaankuna waa dhammaystiran yihiin waa fadhiyaan ee, wasiiradii iyo xildhibaanadiina waa fadhiyaan dhammaantood Ee, waxaa laga rabaa ee, gudoomiyaha ayaa doorashadiisa hormari doontaa waqtiga oo kulul waad kusoo koobi doonaa hadduu ilaahay idmo hanaanka hore usii geli doonaa Ee, xildhibaanka waxaa laga rabaa xildhibaanka waxaa dooranayaa waraaqdaas wuu soo qaadan doonaa oo la siin doonaa waraaqda markuu soo baxo wuxuu tegi doonaa hureyra yarkaas geeska xiga aydhikaarkaa laga sheekiimi doonaa yarka ku xiguu imaan doonaa waraaqdaanu ka qaadan doonaa kabacdina waraaqda halkaasuu la geli doonaa wuxuuna samayn doonaa labadaas calaamadood oo idin muuqata sawirkii iyo labadii qof sawirkooda saaran meeshaas goobaabinta oo ka horeysa ayaa waxaa la saari doonaa calaamada tigta calaamada tigta sidoo kale calaamada istilaabtana waa la saari karaa labadaas wixii ka soo haraay waa qalad waraaqdaasi waa hallowday intaasi kadib waxaa si toosa u bilaabatay doorashada codaynta xubnaha doorashada gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana kursiga gudoomiyaha magaalada caabud waaq ku guulaystay muxidiin sheekh aadan cali oo haatan ah gudoomiyaha magaalada caabud waaq halka kursiga gudoomiye ku-xigeenkan uu ku guulaystay axmed diiriye maxamed xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen natiijada cidda ku soo baxday doorashada gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabud waaqe waqooyiga gobolka galgaduud
doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka halkaasi ku soo idlaatay labada kursi ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka kursiga gudoomiyaha waxaa ku tartamay labada musharax ee kale ah muxiidiin aadan cali iyo musharax maxamed yuusuf caanood muxiidiin aadan cali ayaa wuxuu ayaa gu- ku guulaystay kursiga gudoomiyaha degmada caabudwaaq halka kursiga gudoomiye ku-xigeenka ay ku tartameen labada musharax ee kale ah axmed diiriye maxamed iyo maxamed xasan nuur halka axmed diiriye maxamed uu ku- uu noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada caabudwaaq ugu dambayn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa soo xiray munaasabadda isagoona markaasi u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay inay doorashadu ka dhacdo gudaha magaalada caabudwaaq oo si nabada lagu doorto gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka
caabuda saad la socotaan waa magaalooyinka ugu shacabka badan galmudug Een, mar hadday saas tahayna sidii hadda ay u hadlaysay fardowsa waa run siyaasaddu waxaa weeye waa tartan iyo marka dambe isu tanasul Een, magaaladan runtii inta ay shacabkeedu la egyihiin baa mar kastaba kombutinkeeda iyo muxuu ahata caqabadaheedu ay leekaayeen laakiin ilaahay fadligii maanta waxaan xaqiijinnay annagoo isku dhan howlkan wada joogno oo aan u midaysannahay doorashadeenna aan u wada soconno aan ka soo wada qaybgallay aan wada ayidnay aan la shaqayn doonna haddii alla idmo baan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaa weeye in inta howlkan ku jirta iyo inta ka maqanba ay isku aragta ka yihiin ama daafaha eh, caalamka inta joogta oo dhano maanta munaasabadan muxuu aha caabadu ah aan ku guulaysan inaan golaheedii deegaanka muddo dheer ka bacdi inaan dhisno baan runtii isugu hambalyeynaynaa waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay arrintaa wanaagga waxaan rabnaa cid kasta oo tartankaas een, taagnayd dhinaca kale inaannu cafino inaanna waa mahadsan tihiin Een, waxaan leenahay arrintaas de waxaa iska leh ee tartanka iyo muxuu ahaayeeto iyo iyo iyo xildoonka baa arrintaa iska leh
halkani waa hoolka ruujac ee magaalada caabudwaaqi waqooyi oo gobolka galgaduud waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka magaalada caabudwaaqi waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo caabudwaaq ay markaasi yeelato goladee maamul ku yimaada dhismo golo deegaan oo ay soo doortaan xubno xildhibaano ah oo ka dhex yimid bulshada ku dhaqan magaalada caabudwaaqi waqooyi oo gobolka galgaduud iraad aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan t v caabudwaaq
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba idahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu dare ku shubo laba doollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban doollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bila aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban doollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
qeybihii dhexe ayaad degeysanaysaan saxiiba barnaamijka wareega ayaadna la socotaan odayaasha iyo maamulka deegaanka daarusalaam oo maamulka degmada balcad markaasi ku eedeeyey inay wadaan inay marsiyaan gudaha deegaanadooda sida ay hadalku dhegeen shir jireed odayaasha ay qabteen haddaba wararka ugu dambeeyey faadmo cabdiqaadir xasan ayaa inoo faahfaahinaysa
maamulka deegaanka daarusalaam ayaa ka cabanaya maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxayna ku eedeeyeen inay wadaan dhulballaarsi islamarkaana ay kasoo tallaabayaan soodinta u dhexaysa labada maamul maamulka iyo duqowda deegaanka oo shir jaraa-id qabtay ayaa sheegay in maamulka degmada balcad ay gudaha usoo galeen waaxda lebi deegaanka rati weyne iyo cadaadley iyagoona halkaasi kusoo wada wada jaay ah gudoomiyaha waaxda ah lebi shiraaye colow iyo mas-uul ka socday deegaanka daarusalaam ayaa maamulka gobolka banaadir waxay ugu baaqeen inay soo farageliyaan arrintani afka maamulka deegaanka daarusalaam maamulka deegaanka daarusalaam waxaa xaduud lale saddex degmo degmada dhibaatada nagu haysa hadda waa degmada balcad hurwaay iyo daayniile iyo balcad oo xaduud la leeyahay xaduudka ay balcad ah la leenahana meesha uu ku yaalla waa la yaqaanaa meesha hadda ay fashane waa meel magaalada muqdisho u jirto hal kilomitir wallaahi may suurtagelayso maamulka gobolka banaadir asaa uun jawaab laga rabaahoo ma u qarsano maamulka gobolka banaadir iyo maamulka deegaanka daarusalaam inay iska kaashadaan cabashada dadkan dadka deegaanka ay ka cabanayaan maamulka shabeellada ee dhexe ee ku soo samaynaya maxaa la yihahdaa dhulballaarsiga iskuna soo fidiyey deegaanka dhexdiisa waxaad arkaysaan waxaa naga dambeeya waa sarihii degmada sarihii deegaanka daarusalaam degmada daarusalaam ay lahayd oo bulshada loogu adeegayay wax noo wax ka yar hal kilomitir iyo iyo iyo iyo saddex boqol oo mitir ayay noo jirtaa xaruntii shirkadda daarusalaam sidoo kale doqoda deegaanka ayaa maamulka gobolka banaadir codsi u diray waxaa la yidhaahdaa quraan shaale daarusalaam waa taas mujeeda waddada nagula barakacshay ee maatadayna xoolahayna lagu barakacshay maamulka balcad nagu soo weeraray cabashaa ka nahay waxaanu u hadlaa oo u hadlaa deegaamakaa deegaanka daarusalaam gobolka banaadir iyo go- iyo deegaanka daarusalaama cabasho u nahay waxaan rabnaa ee waddadan ka timid balcad oo ceel carfid sidii la sheegaya umalaa inay ka soo baxday haddana ee ku socoto quraanshaalo meeshaan ee ku socota daarusalaam ee ku socoto oo dhulballaarsiya man ongolin maqalka waxaan u qabnaa wadda jaaya hadda inay ku soo socoto ma ongolin shacabaan nahay maantaan nahay ma ongolin waxaan rabnaa in nagala qabto da weyn oo aslayna tobanna maaha labaatanna maaha soddon u dhiganto ayaa nagula barakacshay ma- waddana maahin annaga waan ka hadli weynay tignika ay badan ayaa meesha lasoo dhoobay dadkiyaa barakacay waxaan rabnaa dowlasha dhafta leh inay wax naga qabato waddadan mah lagu gooyey waa waxay ka sheedeen daarsalaan ay ka tirsaneed dhulboobna waay unuka taasaan ka caweynaa dhibkaasaan qabnaa waxaan rabnaa een, waxaan cabasho ka nahay degmadaas een, in dowladda waxaan u sheegaynaa nagala qabto anaga dowladiid ma nihin maamulkan ka tirsannahay een, waxaan nahnay degmada daarusalaam marka een, waxaan joognaa daarusalaam faadimo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan muqdisho
hagaag saxbeel gudaanaca barnaamijka wareega halkaas uu hogyahay barnaamijka xiisadda kulmi doona sidaasi nabadgelyo